xilli ay maalmo kooban inaga xigto bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa diyaargarow xoogan laga dareemayaa suuqyada maacuunta iyo raashinka ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan goobaha sida weyn mashquulka ganacsi looga dareemayo waxaa ka mid ah suuqa farshada ee lagu iibiyo noocyada kala duwan ee maacuunta iyo suuqa yoobsan ee raashinka lagu iibiyo waxaana ay bulshada bilaabeen u diyaargarowga bisha ramadaan qaar ka mid a ganacsatada iibisa maacuunta iyo raashinka suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka hadlaya dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo diyaargarowga bulshada
bulshada aada iyo aad ay isku diyaarinayaan rabadaanka si ay rabadaanka u adeegtaan wax walba oo hadda ka dhiman waxay jecel yihiin hadda inay qaataan waxyaalaha laga iibsada waxaa ka mid ah filinjeerada makiinada cabitaanka makiinada hilibshiida makiinada khudaarta agabyada khasaaladaha oo kulli wixii elektroniga oo rabadaanka ay dadku u baahan yihiin aaday u iibsadaan waxayna jecel yihiin hadda inay sii iibsadaan si ayagoo rabadaanka ay sooman usoo bixin walaahi wax hadda torobo oo isbedelo la sheegi kara ma jiro filinjeeradiiya xoogaa qiimihiisa hoos u dhaca ka jiraa filinjeero horoo qaalina way yaalaan isbedelkaas yar ayaa hadda jiro inta kale laakiin bowcooda waa iska sidii awalku u ahay bishaan barakaysan ilaaha barakeeyey khayrkiisa ilaahay na waafajiyo macaamiishana waxaan jecelnahay bishaan barakaysan aaweed ka alcadaala ahaan inaan aada iyo aad u dhaqaalayno qiimodhimis balaaranna u sameyno hadduu ilaahay isbuuca soo socda waxaa nugu soo foodla bishii barakaysneed ee ramadaan isbuucan ayaan mataqaanaa sidaas darteed isku soo diyaariyey isbuucan waxaan soo diyaarsaday sida raashinka sidoo kaleenta waxyaabihii lagu afurlaha ay ka mid tahay timirta sidoo kaleenta waxaan soo diyaarsaday electronigii oo loo isticmaali lahaa waxyaabaha afurkii waxyaabahaas loo isticmaali lahaa bisha barakaysan ee ramadaan waxay noogu duwan tahay sanadihii eena soo dhaafay waayo bishan waxay kusoo aaday xilli kuleylah sidaas darteed waxaan xilli horeba isku sii diyaarinay inaan mataqaanaa aan soo dhoweyno ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka waxaan leeyahay kuwii mataqaanaa khayrkaas ilaahay oo gaarsiiyo ee dhammaysti ilaaha naga dhigo sidoo kaleenta suuqa wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq fara badan waayo waxaa la isku diyaarinayaa bishii barakaysneed maalmahana suuqa jaam waayo soonkan iyo soomamkii hore sidaan usoo sheegayo dadka way u kala duwan yihiin dadka saa'id ay isku diyaarinayaan ma aqaanaan wax isbedelay marka waxaan leeyahay bulshada isku sii diyaariyo wixii mataqaanaa loo isticmaali lahay soonka iyo waxyaabahaasna iibsado si aa mataqaanaa hadhow markii bisha barakaysneed la gaaro ay idinka mashquulin cibaadada iyo waxyaabahaas